agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland cabdulaahi cabduqaadir aadan ayaa magaalada kismaayo ka daafuray kulan looga hadlayay sidii dhalinyarada ay ugu mid noqon lahaayeen guddiyada xalinta khilaafaadyada kulankan oo soco doonaa muddo saddex maalin ah ayaa waxaa ka qaybgalay qaar ka mid ah dhalinyarada kismaayo odayaal iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland cabdulaahi cabduqaadir aadan agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda maamulka jubbaland ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan haddaan nahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka jubbaland waxaa noo farxad ah maanta inaan dhalinyaro halkan joogta oon tababar u qabanayso wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ku saabsan dowrka dhalinyarada ee xalinta khilaafaadka sida ugaaska iyo agaasimuhu ka sheekeeyeen dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada qeyb kasta oo kamida dowladnimada iyo nolosha bulshana dowr iyo kaalin mugle ayay ku leeyihiin maadaama odayaasha dhaqanka sida ugaasa cumar xiire uu sheegayba aan kala shaqayno qeybta xalinta khilaafaadka oo odayaashii hadda ay ka shaqeeyaan haweenku laftirkooda ay ka shaqeeyaan wasaaraddu waxay garatay dhallinyaraduna inay muhiim tahay inay dowr weyn ku yeeshaan xalinta khilaafaadka sida ugaasku sheegana ay odayaashu diyaar u yihiin inay soo dhoweeyaan dhalinyarta iyo la shaqayntooda arrinkaas ayaanu baraarujinayna insha allahu tabaaraka watacaala saddex cisho tobabar socon doona oo maanta inoo furmaya ayaynu waxaynu ku baranaynaa xirfadaha xalinta khilaafaadka qaababkay kale yihiin sida ay yihiin sida loo samayn doono maanta kulanka inoo furmaya insha allahu tabaaraka watacaala iyagaa isu kixiri doona insha allahu tabaaraka watacaala faarax cali agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka jubbaland ayaa bogaadiyey qabsoomidda kulankan
doorka ay dhallinyaradu ku leedahay xalinta khilaafaadka doorka dhallinyaradu xalinta khilaafaadka dhallinyaradu isma khilaafsana waxa iskhilaafsan oo isku baabi'iyey oo dhammeeyey oo laba dhinacba isticmaala waa odayaasha dhaqanka iyo hogaamiyayaasha run marka la shoogo oo ku akriya waxaa yidhaha kaca dagaalama reer hebel baasaana tuuladeenni baa la haystaa waa wareey marada wilfiya isma dagaalsana goobaha waxay isugu yimaadaan baraha bulshada waxay isugu yimaadaan meelaha barooni lagu cayaaro waxay isugu yimaadaan kalaabyada waxay isugu yimaadaan hoteelada way isjecel yihiin way ismuqaarabayaan hoog iyo boo halkaasu ku jiraya iska celiya hana ka yeelinin mana aha keliya inay ka qayb qaataan xalinta khilaafaadka keliya waa inay ka qayb qaataan siyaasadda waa inay ka qayb qaataan dowladda waa inay ka qayb qaataan shaqada dowladda loo hayo intaasoo dhanba waa in laga howlgeliyo oo laga shaqogeliyo si kastaba kulankan ayaa muhiim u ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo isagoona u dhabaxaarayo hanaanka dhalinyarada ay ugu mid noqon karaan guddiyada xalinta khilaafadyada